deeqdan waxbarasho ayaa ahayd tii labaad ee ururkani ay bixiyaan waxaana sanadkani ku guulaystay laba gabdhood iyo hal wiil kuwaasi oo waxbarashadooda jaamacadeed sii wadan doona iyaga oo ka faa'iidaysanaya deeqdan ardayda sanadkan deeqda ku guulaysatay waxaa ka mid ahayd xafsa maxamuud waxayna dareenkeeda uga warantay maxamuud mascade oo madashaasi ku sugnaa
waa farxay aniya sanadkan soo socda waxaa u socdaa jaamacad marka lacagtaa helo way saacidaysaa sideed marka adigoo dhallinyaro ah oo dugsi sare ka baxay in waxbarashadii jaamacadda lagaa saaciido siday kuu tahay qalbi ahaan niyadaada markaad fiiso dareenkaaga
sidaa utl waa faraxsanahay jaamacadda maalmahan lacagta way fara badan tahay caawinaada heshid way fiican tahay maxaad is leedahay baroo dhinaca jaamacadda taageeradan lagu siiyana ha kaa caawiso waxaad doonayso inaad barato waa maxay waxaaba inaan barto neuroscience oo waxay ku xisaabsan tahay maskaxda iyo dareenka oo waxaaba markaa ka baxo inaan sii galo daktarnimo ururka shanta link ayaa ah urur dhallinyaro ah oo soomaaliya oo isku xilqaamay inay dhigooda ka taageeraan dhinaca waxbarashada cismaan xirsi oo ah guddoomiyaha ururkaasi ayaa uga warramay maxamuud mascade sida ay ku soo xulaan dadka ay siiyaan deeqahan waxbarasho iyo sida ay fikradani ku timid waxaan bilownay kii inaannu da'yarta soomaaliyeed ee gobolkan ku nool aan ka saacidno dhinaca waxbarashada waxaan xoogga saarnay ardayda soomaaliyeed oo ka baxaysa dugsiga sare ee gobolkan inaan soo xulno qaar ka mid ah waxa aan ku soo xulaynana waxay ahaayeen lomber on ardaygu inuu marka koowaad uu yahay arday aan awood u lahayn inuu iska bixiyo waxbarashada marka labaadna inuu yahay arday luuqadda soomaaliga iyo dhaqanka soomaaliyeed wax badan ka fahansan marka aan xataa foomamka u dirayno foomamku waxay ku qoran yihiin luuqadda soomaaliga sababta aan ugu qornana waxa weeye inaan ogaano heerka da'yarta soomaaliyeed ee gobolkan ku nool ee ka baxaysa dugsida sare ee gelaysa aqoonta sare ee laga bilaabo heer jaamacadeed meesha ay ka marayaan annaguna aan u noqonno dhiirigelin ah in luuqadda soomaaligu ay noolaato gobolkan ka noolaato marka labaadna mustaqbalka la helo da'yar aan ahayn aan ku sinnayn dugsiyada sare ee ka baxday jaamacado waa tahay haddii aad sharaxdo marka deeqdan waxbarasho ee aad ardada siinaysaan waxa ay tahay iyo muggeedu inta uu la egyahay sanadkii hore markaan kaaga soo qabto waxaan siinay laba arday waxaan siinay mid walba kun doolar baa mid walba waxaan u kala siinay labada qaybood eeay iskuulka labada qaybood oo baakaner iskuul ka kooban yahay oo ah baaka niska hore iyo niska dambe waa u kala qaybinay sanadkaana saddexdan waxaan rajaynaynaa inaannu siino mid aan tii hore ka duwanoo ah inaannu aan fursadda aan ballaarinoo aan u kala habba intay ku xiran tahay tabartooda sida ay u kala awood badan yahaanoo wax iskaga bixi karaan inaan u fiirino dabcan ma sahlana idinkoo dhallinyaro ah oo dabcan ka mid a bulshada soomaalida ee gobolka minnesota in aad lacag siisaan ama aad deeq waxbarasho u fidisaan arday soomaaliyeed oo waxbaranaya marka yaa idinka saacida sideed se ku keentaan deeqdan waxbarasheed ardada siinaysaan waa runta masalana in qof uu waxbaxsho oo weliba dhinacaas ku saabsan inaad qof wax uu beranayo dhinaca aqoonta uu qof kale ka sii baxsho laakiin marka aan fiirinay baahida ummadda soomaaliyeed ee gobolkan ku nool ayaan waxaan go'aansanay qaybta aan ka qaadan karnaa inay tahay oo ummadda soomaaliyeedi ay laysku raacsan yahay inay mirodhal kuwa maanta jooga iyo kuwa berri jooga labadaba ee anfacayso ayaan waxaan ka qaadannay dhinaca waxbarashada inaan ka saacidno ma dhahayno waxaan ka wada bixinaynaa dhammaanteed laakiin waxaan ka saacidaynaa qayb ka mid ah aqoontiisa taasna waxay fursad siinaysaa mustaqbalka in la helo kuwa badan oo waxbartay ardada aad xushaan ma gobolka minnesota oo keliya ayay joogaan mise dalka dibaddiisa iyo gobollada kale maraykankaba waad siisaan deeqda waxbarashada hadda waxay ku eg tahay gobolka minnesota oo keliya waxaan ognahay soomaaliya in baahi fara badan oo loo qabo dhinaca waxbarashada ay ka jirto laga yaabay dadku hadda inay isweydiin karaan nin maraykanka jooga ama gabar maraykanka joogto waxbarasho haysataba mararka qaarna laga yaabo inay maraykanka iyo stateku ay ka saacidi karaan inay mataqaana ama garanti waxyaabaha hayso deeqo waxbarasho maxaa waqti loogu luminaya iyadoo ay jiraan gabdho iyo wiilal soomaaliyeed oo dalkii hooyo ku dhibaataysan una baahan deeqaha waxbarasho dadka aragtida noocaas qaba maxaad u sheegi lahaa waxaan u sheegi lahaa horta marka hore meesha aad joogto dadka kula jooga oo kuugu dhow ayaa daris kuu ah markay waxbarashada timaaddo qofka iskuulka aaday ee ardayga soomaaliyeed ah cid boqolkiiba boqol wax ka bixisay way yar tahay wuxuu u baahan yahay markuu ugu yaraado buugta ayaa ka dhibanaan karta ardaygu ama bannaanka ha joogo ama gudaha ha joogo wuxuu u baahan yahay in la kaabo oo dhinaca waxbarashada laga kaabo sababta baahiyeed ee ardayga gudaha ku nool annaga waxaan xoogga ku saarnay meesha aan joogno haddaan wax ka qabanno bannaankana waxbaan ka qaban karnaa cismaan xirsi oo ah guddoomiyaha ururka shanta link ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka oo halkaasi ugu warramayey maxamuud mascade halkaad kala socotaana waa v o a